Galandhaago waliba koox muhiim leh caafimaadka qofka iyo deegaanka, kaas oo ku badbaadi kara cudurro badan oo isu kaashan kara galmooje, sidaas oo kalena khatartaasi isu dirsi kara bulshada inteeda kale. Sida wada ognahay mar walba waliba isku ilaaliyane, taabashada meelo bersho iyo in galnyoogan iyo diiran wasakhda shalgadaysan oo islana waliba iyo halis geli karaan caafimaadka guud waana sababta xilli kasta uun isku dhagaana galnyo. Dr. Daahir Xasan Macalin Ibraahim waliba isu ku tirsanyaa Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan waliba madaxa farxalka iyo ilaalinta nadaafadda deegaanka ee gobolka Baya. Marka hore waliba isu wargeeya muhiimadda yeelata farxalka
muhiimadda yeelata inay la farxalada horta farxalka madililey sida bulshada aan fahansanyin iyo sida iyo ata yani baaxada iyo lata farqi weyn aan dhexay yani farxal madileera yani terminology way la gaaray hand washing ama hand hygiene taasoo meenaaja eta nadaafada galnya marka yani muhiimada in la tamarku inii galnyaala dhigada waliba waha inii oo xanuunada faafayaan lagu hortaga yani markastee galnyaala dhigada waa markastee caafimaadka bulshada koronkaha wala jira xanuuno oo taabashada la kashal qaado ama contagious diseases la kasaba jira xanuunadaas taabashada la kashal qaado oo kala yani si qofkii kala oo markaas yani aad salaamo fadhi tusaale ahaan hadda markii coronavirus wadanka yani hagali yani wali eed lan ka shaqeeyay wasaaradda caafimaadka eedan ku howlgalay inii iyo ka shaqeyta dadka inii galnya yani eed lan dhiga wali jirta maalin xataa angaar ee jarta oo marka global hand washing day la eraw maalinta farxalka adduunka la eraw jarta oo wasaaradda caafimaadka sanad kasta xusaasa iyo jarta taasoo bulshada lanku faa'iideeyo inii galnya dhiga muhiimadda usley tiide kala galnya dhiga muhiimadda iyo lata waliba waha inii yani jeermiska ama weyga keliya ama habka keliya jeermisada yani galnyaaga saaran aada markaa yani in isku dhiga fadhi waaye isla mar ahaantaasi yani xanuunadaas qofka ka laqaadsii fadayna yani ku baaqsada fadi qofkii kale markaas yani usuna xanuunadii korkay saaranaayeen ama jeermisidii korkay saaranaayeenna isku remove gareeyo karo ama iskuku tirtiro karo iyo yani muhiimadda farxalka usley sababta farxalka lan dhiirigeliya oo uun bulshadanka dhiirigeliyaana haddii uun ani wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya sababta aan ku weyn lan dhiirigeliya inii galnyaala dhigada waliba waha ini la yaraay ama hooslan dhika xanuunada faafayaan oo bulshada dhatiya ka dhaha faafayaan ini hooslan dhika magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo konool dad eed aan tira badan gaar ahaan dadka kabugtaali yaa waliba iyo halisi onkajarana iniyo la kulaman cudurro shalgadaysan oo la qaado kara farxal la'aanta yaa waliba dhakhtar daahir xasan macalin ibraahim iyo i weliba bulshada kaleedah waliba usan ka baaqay iniyo roogtayaan farxalka
talada haanjeeriyaana bulshaweynta ee soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed yacni bulshada un haanjeeriyaana yani taladun hanjeediyaan waliba waha iniyo eed inka dadaalaan yani waana in yaraysana yani galnya dhiga faa'iidada iyo muhiimadda iyo in leta tusaale ahaan weliba wali eed yani xooga in saarane dadka health workerska ah dadka shaqaalaha caafimaadka ah goob kasta iyo roogaan ama isbitaalooyin ha roogeen ama m c h ha roogeen ama healtboste ha roogeen wali eed inku dhiirigeliyaane inay bulshada fariintaas deersiyaan iyona ably gareeyan ama ka dhaqaman waana adeegsadan mar kasta oo iyo yani iyo naftarshoba dhaqaatiirta ahaadan ama neerska ahaadan yani way laku yaabay ini ada bukaanku waxaan shaqaytiyaa laku yaaba ada kor in iska saarna inaad galnyaad isku dhigta aad koroniska saarneel ku yaab dhaqtarka way laga faday nambarka koowaad intuu ismiil kala intaabana ka hor hoob usbitaalka bismillaahi araxmaani araxiim usaas haangala way lanku baahanyaa ini usa galnyaashii dhiga waana sifaadkii lanku baahanaayay iyo nidaamkii lanku baahanaayana in dhiga muhiim waay okay yani waayo way laku yaabay bukaankii us inshaqeey fadii ho usu jelmis galñaaji saariñin o gacmaaji mariñin golofis ang hirinayn o wan ang nadiif nang hayne bukaanki usaas galñaa uskala gala waylu ku yaabee usum halisa ka jara bukaan kaleena halisas higiliyahay halista uska jara ma eta usu balu ku yaaba maadaama galñaaji gaawiñin oo markaas yani mayleeraay us bukaanka la falgalaay bukaanka inuus xanuunada qaar qobol ku yaaba oo xanuunada faafa inuus qobol ku yaaba xanuunada la istaabsiya inuus qobol ku yaaba kadibna farñaa us la gala kadib dhakhtarkii wala daawayaayeba us nafatiitisba halis ka jira lagu yaaba waana wasaaradda caafimaadka markasteen wali diyaar yani in la etaahan ini ha dhowaayt insha allahu wal kaste wanaag ku turjuma